Haatan waxaa la soo gaaray xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay sheekadeenii taxanaha ahayd ee ciyaardaran markan aan idinku wareejiyo weriye xasan yuusuf idiyaas oo halkeedii inooga sii ambaqaada waa mahadsantahay cabdullaahi shiine sheekadeena dhegeystayaal waxa inoo joogtay toddobaadkii hore iyada oo faadumo iyo asli ay sheeko dheer galeen oo wakti fiican oo muddo ilaaba laba saacadooda ay sheekeysanayeen waxaana waktigii ugu dhammaaday qosol iyo farxad asli ayaa saacaddii fiirisay waxayna aragtay inay wakti dambe tahay markaasay tidhi eedde faadimo ano ano murugaysan baan kuu soo galay iminkana wixii mushkilad ahaa oo i haysta waa iloobay anoo faraxsan baanan baxaya markii asli damacday inay dhaqaaqdo baa wuxuu waxaa gurigii soo galay doctor axmed dey oo faadumo ay isku meel ka shaqaynayeen waxaana dulbadiiba la isbartay isaga iyo asli markii asli baxday faadumo iyo axmed dey waxaa dhex maray hadalladan soo socda faadumooy aslidani ma tii aad igu wereerisaybaa mise waa mid kale faadumaa ugu jawaabtay wallaahi axmedow waa iyadii sidaan horeba kuugu sheegay weli ifka intii aan ku noolaa ima soo marin gabar la mid ah dabci wanaag asluub wanaag caqli iyo miyir bay isku darsatay weli ma la guursaday iyo axmed difaadumo weydiiyey axmed deyow waan ka xumahay gabadha ayaan darro baahaysa ninkay muddada dheer isla socdeen oo aan filaynay kulligayo in ay dhowaan aqal galaanna waa kala tegayaan ayaa faadumo ugu jawaab celisay oo maxay isku qoonsadeen ayaa axmeddi haddana weydiiyey faadumo waa taqaan waalidka wakhtigan jooga sida ay u badan yihiin waxay ku degan yihiin dhaqan waa hore laga tegay waxayna ilmahooda ku jujuubaan cidda iyagu ay rabaan ee mid tixgeliyaan jacaylka asli iyo xarbi iyaga oo israba baa khasab la isugu diiday saasayna ku kala maqan yihin axmeddee baa yidhi markaa soori waan ka xumahay faadumoy asli oo kale in sidaa loola dhaqmo waxaadba faadumo iyo axmeddey isla jeexjeexaan masaakilka bulshada iyo arrimaha guurka waxaa faadumo ugu dambayntii taga ku soo jeedisay in doctor axmeddee iyo asli si fiican la isu baro oo ay isu bartaan kadibna arrin guur qorsheeyaan axmeddee aad buu ula dhacay indifihii faadumo wuxuuna yidhi faadumoy waxba kama qabo cidna ma diidi karno mana diidi kartaan u malaynaya asli gabadha asli oo leh astaamaha mucjisada ah oo aad ii sheegtay faadumo oo aada ugu riyaaqsan ereyada axmeddey baa tidhi walaal axmed asli waan ka jecelahay gabadhayda xabiibo haddii mid isii aad i odhan lahaydna asli ayaan kuu doori lahaa waayo waxay diyaar u tahay inay helato ninkeeda iyo ilmaheedaba markii uu xagga gurigiisi ku soo noqday wuxuu aada ula amakaagay sidii sahlanayd ee ay isaga iyo asli u kala tageen waxaana maskaxdiisu mas-uul ku ahayd asli iyo wanaaggeedii wuxuuna soo xusuustay erayadii iyo goobihii kala gedisnaa oo ay ku caawin jireen wuxuuna naftiisa ku hiifayey ooma sidaas baad asli kaga samraysaa haddaad axmedday tahay habeenkii oo dhan xarbi ma seexan waxaana dul saarnayd uwad ka xoog badan oo u diiday in uu leedo oo ilaawo waddii jacaylka baa ku dul habsatay maalintii dambe baa xarbi oo fakeraya waxaa si kelis ah ugu soo gashay nuuriyo cilaamada oo ahayd tii ciddooda oo dhan isku dirtay cilaamata xarbi hooyadiis baa eedow ahayd xarbi lama socon oo cilaamato fidno wala tahay inay tahay sababna iyada u ahayd kala tagga isaga iyo asli laakiin guriga soo gashay iyada oo xarbi iyada iyo xarbi waxaa dhex maray erayadan xarbiyo iska waran waan ka xumahay murugadaada mahadsanid inaabti waxba ma aha xarbina sida aynu la socno waa wiilkii asli ay isguguursan lahaayeen xarbiyow waa ka warhelay in aad asli kala tagteen oo lagugu khasbay inaad ka hartid asli isku dugsi baan ahaan jirnay si fiican baan u aqaanaa ma aha asli qof iskahaysa in la xumeeyo waa dadka aan fahmayn qiimaha jacaylka ayaan dadka kale idinla fahmayn waxay la tahay in gabadhu haddii ay dhashay cunug aan aabbo lahayn ay u dhammaatay mustaa'if xarbiyow annaguna waxaan isu diyaarinaynay in aan idiin masxaradno idinkuna waa kala tagteen I'm very sorry xarbi waa ugu jawaabay cilaamato cilaamo turi haddii sida aad wax u fahmaysid dadkoo dhammi wax u garan lahaa mujtamaca dhexdiisa dhibaataba kama dhacdeen oo xarbiyo iminka maxaad damacsan tahay waa cilaamata ugu jawaabta maxaan damacsanaan lahaa jawareer baa igu dhacaye midda kale asli aadna un jecelahay la-aanteedna farxadi iima jirto haddii aan asli waayana haween dambe soo ku darsan maayo ereyadaas cilaamata aad bay uga naxday waayo waxay la socotay in xarbi waalidkiis rabaan inay iyada iyo xarbi isku daraan waxay arrintu asli iyo axmeday hadba heer soo martaba iyada oo faadimo dhexdhexaadinayso ayay sii tiisan isu isu bartay waxayna ku heshiiyeen in ay wada socdaan kadibna ay isguursadaan asli wiilkeedu wuu wuu koray waxayna geysay xanaanada ilmaha ee hoodan goor duhur ah baa asli oo qadadii diyaarinaysaa baa waxay maqashay qaylo dibadda ayay usoo baxday waxayna la kulantay wiilkeeda oo ilmo yaryari isugu tageen oo ku goobteen intii wiilkeedii gacanta soo qabsatay oo gurigii keensatay bay ku tidhi hooyo maxamed yarow maxaad ilmaha isku maagteen hooyo wacaliyoo bay leeyihiin buu yidhi hooyo dan ha u gelin cayadoodu waxba kaa dhibi maysee midda kale haddii ay ku dardaraystaan iisoo sheeg anaa kaa celinaye hooyo haddii aanan wacal ahayn aabbahay aaway buu yidhi ilmaha kale kulli aabbayaashood waa la joogaane su-aashaas ani filayn ee asli wiilkeedu weydiiyey aad bay uga naxday ilmo ayaana indhaheedii kusoo joogsaday intayna dhabanka ka dhunkatay bay tidhi hooye macaane maxaa aabbe kaala maqan yahay wixii aad doontaba anaa ku siinayee asli su-aashii wiilkeedu weydiiyey waxay ku abuurtay murugo hor leh waxayse isu arkaysay inay ku eedaysan tahay oo iyadu mas-uul ka tahay waxyeelada wiilkeeda soo gaaraysa waayo hoyga xanaanada carruurta deriska iyo meel kasta ilmaha joogaa wiilkii asli waa caayi jireen waxaana cunugeedii ku abuurmay buuqdad weyn ugu dambayntiina asli waxay wiilkeedii u sheegtay in aabbihiis dhintay waxayna ku tidhi hooyo haddii ilmuhu ku yidhaahdaan aabbahaa meeye waxaad ku tidhaahdaa waa horu dhintay asli waa ogeyd in wiilkeeda aabbihiis cadaawo u nool yahay hase yeeshee aragtideeda waxaa dhintay oo kale buu kala meel joogay waayo cadaawo waa weyn karay asli iyo uurkay lahaydba asli inkasta oo waalidkeed dhirshay misana akhbaartooda si fiican bay ula socon jirtay waxayna ka warheshay in hooyadeed cambaro si ba-an ay sakaraad ugu tahay cisbitaalka digfeer asli iyada oo waddada khudaar gacasoocadaysan buskud iyo cuntooyin kaleba ka qaadaysa ayay aaday cisbitaalkii waxay doonaysay bal inay hooyadeed xaaladeeda soo aragto hase yeeshee cilanka qaybta daawooyinka bay ka noqotay markii ay ogaatay in qolka uu ku jiro aabbaheed awjaan oo hooyadeed obogta uu la joogo waayo waxay xasuusnayd dhaarta awjaama ee ahayd inuu isle haddii ay agtiisa timaado uu laba isle eg u kala goyn doono asli gabar kalkaaliye ah bay ugu sii dhiibtay cuntadii ay u waday hooyadeed waxayna u gashay dhakhtarkii qaybta oo u sheegtay inay hooyadeed u baahan tahay daawooyin dhowaan magaalada ka dhammaaday oo dibadda laga helo waxay soo qoratay magacyadii daawooyinka waxayna warqadii iyo lacagba u dhiibtay saaxiibteed fuqiya oo ka shaqaysa somali airlines waxayna maalin kadib uga soo iibiyeen dawooyinkii dalka talyaaniga iyada oo xaalkii cambar meel khatar ah marayo ayay subaxii dambe asli daawooyinkii loo baahnaa u geysay dhakhtarkii qaybta oo islamarkiiba ku dhaqaaqay inuu siiyo kuna muddo cambaro cambaro aad bay u roonaatay markay baxaysayna iyada iyo dhakhtar muuse waxaa dhex maray hadalladan dadtoore aad baad ugu mahadsan tahay haddii daawadaas aadan ii keenin lahaynna aakhire ayaan u hoyan lahaa mar hore cambaroy aniga ha iigu mahadinin ee u mahad celi gabadha asliya iyadaa daawooyinka ku keentay cambada aada bay ula yaabtay arrintaas waayo marnaba ma filayn in asli oo ay deegsheen u soo gurmanayso badbaadada nolosheeda waxay kaloo cambada xaqiiqsatay in cuntooyinkii loo keeni jiray badankooda ay asli u keeni jirtay cambaro intii cisbitaalka ay ku jirtay dhowr jeer baa cuntooyin bac weyn ku jira inta la ag dhigay lagu yidhi gabar baa eedda kuu soo dhiibtay waxayna cambaro iskula hadli jirtay oo soo gabadhu mid la arka ma aha halkaas ayaa sheekadeenu dhegaystayaal maanta inoo maraysaa waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kaleeto oo sheekadeena ka mid a asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa xasan yuusuf ilyaas oo sheekadan xiisaha badan oo aan isleynaha isbuuc walba talo maxaa kusoo kordhi doona sheekada halkaasi inooga ambaqaadayay haddaba ha ka dayman lacaanina isbuucyada fooda inagu soo haysa iyo xaalka asli bal meeshuu ku dambeeya iyo doctor axmed dey inay